galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington sannad cusub oo wanaagsan dhegaystayaal maanta waa axad kowda bisha jannaayo sannadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrirbaan iyo boga v o a somaali dtcom saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan deegaanka masagawaay oo ay qabsadeen ciidamada dowladda soomaaliya afar saac iyo bar ayaa ciidanka dowladda iyo kuwada qoreyntuba ay la wareegeen wax weynoo dagaal kama dhicin xoogaa yare dagaal ay isku dayeen waana ka kala carareen waxaan kaloo idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan dareenka dhegaystayaasheenna iyo sannadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka ciidamada cirka ee ukrain ayaa xadda maanta ah sheegay inay soo rideen ilaa afartan iyo shan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka doqaymahan oo dhacay habeenkii axadda ayay moscow gantaalo iyo diyaaradaha doroniska ee ay iiraan samaysay ku beegsatay caasimadda kiif iyo magaalooyinka kale ee ukrain ciidamada cirka ee ukrain ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in nidaamkooda difaaca gantaaluhu uu burburiyey afartan iyo shan diyaaradaha doroniska ee shahiid saddex iyo toban diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah ayaa la soo riday saacado ka hor inta uusan bilaaban sanadka cusub iyadoo soddon iyo labana la soo riday marka uu sanadka cusub curtay kadib ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay ciidamada cirka ee ukrain mas-uuliyiinta ukrain ayaan sheegeen haddii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay gaareen goobihii ay beegsanayeen weerarada ayaa yimid xilli duulaanka madaxweynaha ruushka valadimir putin uu galay bishiisii koob iyo tobnaad luwis inacio lula da silva ayaa lagu wadaa in xadda maanta ah oo markii saddexaad loo dhaariyo madaxweynenimada dalka brazil xaflad uu ka maqnaan doono madaxweynaha xilka bannaynaya jair bolsonaro taasi oo hoosta ka xariiqaysa kala qaybsanaanta qotada dheer ee u dhexlayo hogaamiyahan dhinaca bidix xafladda caleemasaarka luula oo toddobiyo toddobaatan jir ah ayaa imaanaysa wax ka yar shan sano kadib markii loo xiray eedo musuq maasuq oo markii dambe meesha laga saaray ilaa siddeed kun oo ciidamo booliis ah oo ay ku jiraan kun kuwa federaalka ah ayaa sugaya ama sugaya amniga xafladda caleemasaarka madaxweynaha tallaabadan amniga lagu adkeynayo ayaa timid kadib markii qof taageera bolsonaro toddobaadkii hore loo xiray gaari booyad ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa kaasi oo la dhigay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee brasilia qorshahaasi oo uu sheegay qofkaasi inuu jeedkiisu ahaa foodo in laga kiciyo dalkan ku yaala koonfurta amerika bolsonaro ayaa jimcihii ka tegay brazil isagoo u duulay gobolka florida ee maraykanka isagoo ka fogaanaya inuu xilka ku wareejiyo ninka cadowgiisa ah ee xilka kaga guulaystay ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhintay goob laga dukaamaystoo ku taalla caasimada dalka uganda dad badan oo isugu soo baxay si ay u soo dhoweeyaan sanadka cusub sida ay wakaaladda wararka a f b ka soo xigatay booliiska dalkaasi kadib markii bololeyrada hawada loo tuuray bannaanka suuqa xorriyadda ee magaalada kampala ayuu afhayeenka booliiska ee dalkaasi waxa uu sheegay in dadku ay isbuurteen taasi oo keentay in shan qof ay islamarkiiba dhintaan dhowr kalena ay dhaawacmeen kooxaha gurmadka degdega ah ayaa goobta gaaray waxaana ay ka qaadeen dhaawacyadii iyagoo geeyay cisbitaallada halkaasi oo la xaqiijiyey dhimashada sagaal qof ayuu yidhi afhayeenku waxauu intaa ku daray in dhalinyaro ay ka mid ahaayeen dhibanayaasha laakiin ma uusan bixin faahfaahinta da-da dadka dhintay dabaaldega lagu soo dhoweynayo sanadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka ayaa ah kii ugu horreeyey ee ka dhaca dalkan ku yaala bariga afrika muddo saddex sano ah kadib xanibaado la xidhiira cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban iyo arrimaha ammaanka ugu dambeynna qarax ka dhacay afaafka hore ee saldhig ciidamada cirkua oo ku yaala caasimada afghanistan ee kabul ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac sida ay ku warameen saraakiisha dalkaasi waxaa sababay qaraxa ka dhacay albaabka xaruntan ciidan ee ku dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ee kabul ayaan caddayn ilaa iyo iminka sida ay a f b kasoo xigatay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi navi takor maamulka taalibaan ayaa sheegay inay hagaajiyeen amniga tan iyo markii ay dib xukunka dalkaasi ula wareegeen bishii agost ee labadii kun iyo koob iyo labaatankii laakiin waxaa dhacay qaraxyo waaweyn oo qaarkoodna ay sheegatay kooxda dowladda islaamiga ee daacish boqolaal qof oo ay ku jiraan xubno ka tirsan qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee afghanistan ayaa lagu dilay laguna dhaawacay weerarada tan iyo markii taalibaan ay xukunka dib ugu soo laabatay warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan sanad cusub mar kale ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa maleeshiyada al-shabaab kala wareegay gacan ku-haynta magaalada masagawaay ee gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya sida ay baahisay warbaahinta dowladdu ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ka waday deegaano hoostaga masagawaay waana magaaladii ugu dambeysay magaalooyin xiriir ah oo laga qabsado ururka al-shabaab falastiin axmed iimaan ayaa qabashada magaaladan waxa ay ka wareysatay sarreeye gaas cali cosable caraaye cali gacma dulle oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka
masagawaay falastiinay aada ayay u degan tahay hadda wax dhibici ma jiraan hadda magaalada masagawaay aan dhex joognaa saakay afar saac iyo bar ayaa ciidanka dawladda iyo quwada muqoreyntuba ay la wareegeen wax weyn oo dagaal uu kama dhicin hoogaa yare dagaal ay isku dayeen waana iska kala carareen dhibaataha ciidanka soo gaaray oo dhimasho iyo dhaawac hona ma jiraan
inta badan deegaanada al-shabaabka laga qabsado waxaa dhacda in dadka deegaanka ay ka baxaan ama al-shabaabku ay ku qasbaan inay magaalada ka baxaan dadka magaalada ma joogaan mise waa ay ka maqan yihiin magaalada waa joogaan qaarna waa ka maqan yihiin sida aad og tahay meelaha iyagu ay ka taliyaan dadka dhibaata ku hayaan waa hansadaan meesha waxay magaalada isagataga maqaayadaha xira dukaamada xira waxaasay dadka ku yidhaahiin wax yaraa ka baxay magaalada ayagana waxaan sugaynaa labaatan iyo afarta saac oo soo socota inay imaanayaan ayaan sanka ku haynaa dadka garoonka ku tagnana waa waa deganyihiin dowlahoodii wataan iyo ganacsigii marka wax bilihi ma jiraan hadda
marka magaalada ka waran adeegyadii bulshada ama waxbarashadii caafimaadkii dugsiyadii ma jiraan magaalada falastiini aad ad umahadsan tahay nimankaani todoba iyo toban sano lix iyo toban sano ayay ummadan dad ku hayeen meelaha ay joogeen wax adeeg bulshaha kama jirin meeshaan waxa waaye waa dadkii oo dhan oadii waaweynood oo dhan waa ka carareen coodoyinka waaweynay galeen marka dhibaatay ku hayeen sida meelaha hadda laga xoreeyey inta hadda dawladda ay howlgalkan waday adeegyadii bulshada dibay usoo noqdeen insha allahu tacaala hadda meeshaan aan gaarnana ayadana maalmaha soo socota adeega bulshada waa waa waa waa dhamaystiri doona insha allah dib aan usoo noqdo xagee xigta magaalada xigta waa magaalada
wallahi falastiini hadda inaan inaan tilmaamo ma rabo meesha hadda aan u soconno waa soconaa sida adag tahayba howlgalku waa socdaa dalkao dhan uu ka socdaa in khawaariijta laga xureeyo meelaha ay ay joogaan marka insha allahu tacaala hadda media ka tilmaamo laakiin howlgalku waa soconaa mana joogsanayo hadda gobolka galguduud aan ku dhex jirnaa iyo aan ku soconaa marka aan ka dhamaanana waxaan tegi doonaa gobolada kale ee dalka meelaha ay insha allahu tacaala marka ciidanka dowladda gaar ahaan unugyada ka tirsan gorgor miyaa idinla socda oo howlgalka idinku wehliya
waa hadda maantay hadda maanta nalama socdaan waxay joogaan ruumigood meel lagu dhaway joogaan laakiin waa soo socdaan waana nala imaan doonaa waana soo gaaraayaa
ciidanka al-shabaab ee gobolka waxaa hogaaminaya kaba ku dukada wax xoga ma ka haysaan halka uu joogo
mase jiraan maadaama dee dadkani dad la wada dhammayn kara maahane qorshe aa ku doonaysaan in maleeshiyaadkan al-shabaab hadda u dagaalamayo ay isu soo dhiibaan marka laga tago in dagaal lagu wajaho keliya
falastinay dadkan mar horeba dawladda waa sheegtay suudiga inuu maaragtay uma samaynayo dagaxcelin oo soomaaliyeed la qaysan doono marka ilaahay waafajiyo inuu soo diibo waa sugaynaa wuxuuna mari doonaa fursuuqyada loogu talagalay wixii ka dambeeyana dadkiisu wax la qaybsan doonaa ciddiisi soo dhiibi weysana meesha joogtaa lagu jiraaana laga soo qaban doona insha allah xog ma ka haysaa halka uu ku sugan yahay kaba gudukada waxaa naloo sheegay dhulkaan udil dhexdeeda oo ku dhex jira soona galcad iyo meel la yidhaahdo hows weyne iyo meel la yidhaahdo xaaji liibaan muxuu ahaa dhulkaas oo oo dhexda ayuu ku jiraa meelahaas oo werwareegaa isaga iyo wixii golalkan hadda cadowga laga soo saaray wixii ka cararay oo dhan iyo isagoo meelahaasi ku dhuumaalaysanayaan waana ka daba tegaynaa insha allahu wiigan soo socda haddii alla yidhi muddo intee leegaa is leedihiin marka waa idinku qaadanaysaa in gobolka galgaduud meelaha al-shabaab ay ka joogaan laga saaro maye maye ma dheeraad doonto qorantida insha allahu tacaala meesha waa la socotaa dowladda dagaal ku jirto ma ma aha hadda meeshaan weyn oo suudiyo kaliya ku socdo dagaalku guud ahaan dalka soomaaliya meelaha ay ku sugan yihiin oo dhan ayuu ka socdaa marka waa iska soo afjarmi doonaa maalmo kooban gobolka kabacdina meelaha kale jiraan ayaa la aadi doonaa laakiin waa wakti dheere waxaan ku dhigi karaa wadnaa saddex bilood inay inay guud ahaan dalka soomaaliya ay kasoo dhamaan doonaan ayay ku tahay insha allahu tacaala
kaasina wuxuu ahaa sarreeye guuto cali cosoble caraaye gacma dulle oo u waramayey falastiin axmed iimaan halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toose idinkaga imaaneysa washington haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ugu talagalnay dabaaldega sanadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka oo maanta cuurtay barnaamijkan waxaa inala socodsiinaya cashe ibraahim aadan cashacuud iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
waan ku haybinayne ilaahay ha ka dhigo hadna hogoldaysiyo habendhaladu barwaaqale waan ku haybinayne ilaahay ha ka dhigo hadna hogoldaysiyo habendhaladu barwaaqale nimcalla hadhsan dooniyo cawlagu heshiiyale nimcalla hadhsan dooniyo cawlagu heshiiyale iyo hadaade qolaha weynahay iyo hadaade qolaha weynahay
sanad wanaagsan iyo kulanti wanaagsan ah dhegaystayaal meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay sannadka cusub ee laba kun saddex iyo labaatan barnaamijkan waxa uu fursad siinayaa dhegaystayaasha v o e da ee ku sugan daafaha caalamka in ay farriimahooda sannadka cusub isugu gudbiyaan halkan waa aniga oo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caashucuud oo idin leh sannad wanaagsan mar kale waan ku haybinayne ilaahay ha ka dhigo arjahu holdaysiyo habendhalad barwaaqale nimcalla hadhsan dooniyo cawlagu heshiiyale nimcalla hadhsan dooniyo cawlagu heshiiyale
waa tahay caasha bal aan dhegaystaha ugu horreeya ee barnaamijka siino fursadda Een, anigu waxaan deganahay gothenburg sweden magacayga saddexaa waa ubax daahir cismaan Een, sanadkan runtii wax badan baan rajaynayaa oo ay ugu horeyso inaan soo gebagabeeyo dugsiga sare hadduu ilaahay ka raali noqdo Een, sidoo kale markii aan dabcan lix bilood ayaa iiga dhiman kadibna waxaan rajaynayaa insha allah inaan shaqeeyo Een, eh, waxyaabo badan baan rajaynayaa laakiin waxa ugu muhiimsan waa labadaas qodob hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka ubax een, sanado badanaad soo martay maasha allah sanadkanna nabadii caafimaad uu kuugu dhammaaday Een, dal shisheeyaad joogtaa dalkii waad ka soo maqan tahay bal waxaad qiyaastaa sanadka laba kun saddex iyo labaatan oo kuugu dhashay waddan reer galbeeda oo yuruba oo qaboobo badan uu ka jiro dhaqamo badan ood ku soo nooleed aanay ka jirin Een, deriskii aad la soo nooleed aanay joogin bal waxaad qiyaastaa sanadihii hore ee kuugu dhashay dalka iyo sanadkan oo aad joogtay sweden Een, haddii aan isbarbar ku- isbarbardhig ku sameeyo dee wadankii markii aan ku noolaa waa wadankii hooyo runtii aad buu uga duwan yahay waayo wadankii sidaad sheegtaba waxaad helaysay ehel walaal waalid baad helaysay laakiin kan ma helaysid oo waxaad la nooshahay waa dad aadan ku dhaqan ahayn oo aadan ku diin ahayn oo aadan ku af ahayn oo runtii aad u baahan tahay een, inaad wajahdo oo xaaladaas dee sidaad uga bixi lahayd aad ku fakerto marka ee, sanadkaanu dabcan wuxuu iila mid noqon doonaa sanado kale oo ka horeeyey oo aan wadankan iigu soo galay intaan wadankan joogay wuuna iiga duwan yahay een, wadankaygii marka loo fiiriyo runtii caasha cuuday Een, eh, ubax waa nuur een, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxaa sheegtay in ah, eh, maaragtay himilooyinkaada iyo ahdaafta sanadka cusub labada kun saddex iyo labaatanka ay ka mid yihiin inaad ka qalin jibiso dugsiga sare marka waxaan filayaa inaad hooyana tahay marka sidee isugu keentaa eh, xaggaas maaragtay dugsigii sare maadooyinkiisana ay badan yihiin iyo noloshii hooyanimada iyo shaqooyinka wallaahi nuur walaal aad baad u mahadsan tahay Een, waa a- arrin aad u adag waaye waxaan kusoo jiray ilaa iyo maaragtay toddobadii sano u dambeysay Een, dugsi hoosaan kasoo bilaabo waa kusoo dhameeyey dugsigii sare ayaan hadda wadaa runtiina ilmaha halkan ku dhalay Een, waana iisii dheertoo xataa xaajigaygu ma joogo oo wadankiibuu jiraa dee dabcan hooyadii wadankaa ku nool oo hooyo keligeeda ayaad dareemi karta runtii culayska ay leedahay laakiin haddana waxaa ku qasban tahay maadaama wadankii aad imaatay inaad maaragtay wajahdo oo soomaalidu waxay ku mahmaadaa meelu siday u taalla ayaa loola yaalaa dabcan duruufta aan ku suganahay keligay ima hayso oo dad badan baa ila mid eh hooyooyin badan oo qurbaha jooga ila mid eh laakiin waxaan jeclahay yacni dhanka positiveka inaan kaga faa'iidaysto runtii culays kasta oo isoo mara Een, culaysku dhammaad iyo bilaa buu leeyahay ilahay waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo mid wanaag iigu dhammaado anigii intay la midka ahba aamiin Een, ubaxay een, dad badan baa laga yaabaa oo ku yaqaana saaxiibadii xaafadda ehelkii qaraabadii oo dalkii jooga iyo kuwan xitaa kula jooga een, wadanka sweden maxaad jeclaan lahayd inay kugula madadaashadaan sanadkan cusub ee laba kun saddex iyo labaatanka heesaad usoo xuli lahayd ama waxyaabo kale aad jeclaan lahayd inay kugula madadaashadaan oo aad noo soo qaban lahayd ma jirtaa ama aad jeclaan lahayd inaan kuu cayaarno aad iyo aad runtii waxaan jeclahay een, inaan maaragtay u xulo een, heestii beledweyn ee alqaada fanaanka fanaanka codka khalaaltiga ale xasan aadan samatar Ee, runtii waan jeclahay heestaas meesha lagu qaadayo halka ay kasoo jeedo Een, waxaana jeclahay inaa maaragtay inta aniga saaxiibadaya waalidkayga iyo ehelkayga oo maaragtay sanadkan cusub ay igula soo dhaweeyaan waxaana jeclahay si gaara unu salaamaya reer beledweyn runtii casha iyo nuur aad baadna u mahadsantihiin waaya intaadan ka bixin ah, nuur ukaadi anaa kusoo booday intaadan ka bixin heesta beledweyn way dheer tahay waa shan iyo toban daqiiqo marka dabcan gebi ahaan ma wada saari karno oo waaba kala bar ka mid a barnaamijkii oo dhan laakiin qeyb ka mid a heestaasi oo aad jeclaan lahayd si gaar aad u xusi lahayd ma jirta haddii xataa aad carabka ku dhufan karto Ee, runtii waxaan jeclahay inaa ii saartaan ereyada ay ka mid yihiin yacni een, em, runtii horta heesahaas kuma fiicna laakiin heestaas waxa waaye xasuus bay igu leedahay waayo beydkii aan ku dhashay ayaa heestaas maaratay ah, maarata laga sameeyey Een, marka uu leeyahay yacni taliyo baasoo ba-anoo warmooga oo yacni aan ballantiiba ogey markuu gabadha la ballama abwaanka ilaahay ha u naxariisto aad raawi marka ereyadaas iyana baan jeclahay runtii way dheertaa weyna maarata hataa muusigeedu way kala gedisan tahay marka meesha yarta gabadha oo maaragtay timaha dheer oo baal barkanaysa baal- baalna hoganaysa ayaan jeclaan lahaa runtii.
Anayso, huwanaysa baalo
haa waa mahadsantahay Caashi, maasha allah iyo qaybtan uu leeyahay sawtaliye baaso baalo ba-ano warmooga ballantii ma beenayn waa tahay ubax eh, sanad wanaagsan ayaan ku leenahay eh, hees maaragtay eh, cajiib ahna waa soo xulatay dhegeystayaashana waxaan jecelnahay in ay iigana ka heli doonaan aad iyo aad aa umahadsantihi runtii een, aad aa umahadsantihi horta marka koowaad waqtiga hay siiseen waa inkaga mahad celinayaa bahda v o ed oo dhan ana ayaan uga mahad celinayaa Een, waxaan heestaa u xushay waxaa ka mid a ee, runtii waddanka waq- waqti badan baan ka maqanahay marka hilow badan baa igu jira oo waddankayga ee runtii xanuun badan oo qurbuhu leeyahana waan arkay iyo cidlo badan marka sidaa darteed ayaan u xushay aad iyo aad baadna u mahadsantihiin sanad wanaagsan marka aad baad u mahadsan tahay sow bixiisa weeye balan maanu dhigano joogi may oran sow bixiisa weeye balan maanu dhigano joogi may oran sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii layguma bishaarayn sowbayd go'aygii sowbayd go'aygii layguma bishaaray maantaa la baxayaa bulshadii may oran maantaa la baxayaa bulshadii may oran maantaa la baxayaa bulshadii may oran maantaa la baxayaa bulshadii may oran sowaabaseeyo socod beegsan maaye naabaajacawo maxnaansha maan oran sowaabaseeyo socod beegsan maaye naabaajacawo maxnaansha maan oran sow taliye baaso baano warmooge daydii ma beenayn sowtali baaso baano warmooge daydii ma beenay sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule anaabaal kamaan korin sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule anaabaal kamaan korin olyow daraadii sow baraaq nuglaantii balaa lagu duxaysiyo baryaa kuma maqnayno olyow daraadii sow baraaq nuglaantii balaa lagu duxaysiyo baryaa kuma maqnayno birimay xumaato batroolka daajo kawada bukoodo hubsan waaya maan oran birimay xumaato batroolka daajo kawada bukoodo hubsan waaya maan oran sow beriga waagiyo barqa kulul dhexdoodii sow beriga waagiyo barqa kulul dhexdoodii geed baaxad weyno darariyo ballaaro beled weyn kocaano yidhaahda baaro bilig dheer hirkiisi ma biidaansanayno bulxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi yidhaahda baaro bilig dheer hirkiisi ma biidaansanayno bulxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi
baladweyn hees aan duugoobin oo aan daxalaysan allaha u naxariisto abwaan hadraawi oo heesta sameeyey iyo abwaan cabdikariin faarax jiir oo laxanka saaray codkii xasan aadan samatar waxaan filayaa inaad si weyn uga hesheen asalaamu calaykum magacaygu waa sayid cumar xaaji muuse cadow waxaana ku suganahay waddanka angola magaaladiisa caasimadda ee luwanda sayid cumar eh, waa mahadsan tahay sanad wanaagsan wanaagsan oo wacan walaal meeqa sana ayaad ku nooshahay eh, magaalada luwanda ee waddanka angola waxaan ku noolaa sideed sano waayahay marka dadka soomaalida ah ee aanan angola aqoonin u faahfaahi eh, angola soomaalida ku nool iyo sanadka lasoo dhaafay iyo sanadkanba wuxuu kaga dhigan yahay Eh, run ahaantii dadka inta badan soomaalida angola haddii aad dhahdo waxaa laga yaabaa inaysan si fiican u fahmin juqraafi ahaan meeshay ku taalo iyo magacaasba inta badan kugu soo celinayaan su-aal baad ka soo celinaya laakiin angola waa waddan afrikaan ah waxauna dhacaa galbeedka qaaradda afrika waxauna xuduud la leeyahay wadamada congo kongada weyn konga dimuqraatiga wuxuu kaloo la leeyahay xuduud waddanka zambia iyo sidoo kale waddanka namibia angola soomaalidu aaday ugu yar tahay beri ay sidan xoogaa ka yara badnaayeen laakiin haatan waddanka xoogaa isbedelay sicir barar iyo arrimo kaloo dhaqaaloo dhacay waddanka xoogaa soomaalida aad ayay ugu yaraatay qaar ka sii tahriibay iyo qaar waddankii dib ugu laabtay waa waddan iska eh, degan run ahaantii markii loo fiirisho wadamada kale ee afrikaanta ah sida waddankan inoo dhow ee koonfur afrika ee soomaalida ku dhiban tahay soomaalida dhibka koonfur afrika oo kale kama jiro dadka waddankan waa dad iska ganacsada inta badan ganacsi ku leeyihiin mana ahan waddan waxbarasho waxbarasho soomaalida u imaado laakiin waa waddan ganacsi ganacsiyaa loo imaadaa waa tahay sanad wanaagsan ayaan mar kale ku leenahay sayid cumar n bal sanadkan cusub ee laba kun saddex iyo labaatanka ilaahay mid kheyr qaba ha nooga dhigo bal waxyaabaha ad jeclaan lahayd in dadku kula maqlaan ama haddii ay ay jiraan dad ehela asxaaba qaraaba oo aad salaami lahayd iyo waxyaabaha ad kula madadaashan lahayd sanadkan sanadka cusub ee labada kun saddex iyo labaatanka inuu inooga duwanaado sanadkii hadda ina dhaafay waxoogaa aad iyo aad u rabsho badnaa u dhibaato badnaa Eh, waayo wuxuu ahaa sanadkii sanad doorashadeedkii waddanka dowladda eh, la dooranayey oo madaxweynaha waddanka haddeertaan haysto shantii sanana haystay mar labaad dib loo dooranayey waddanka sanadka hadda lasoo dhaafaya aad iyo aad u rabsho badnaa una dhibaato badnaa marka sanadkan soo socda waxaan ka rajeynayna inuu kii hore inooga duwanaado insha allah Eh, waxaan salaamayaa dhammaan ehelkeyga eh, dhammaan inta magacayga iyo muuqaalkeyga taqaano meel kastay joogaanba waxaan salaamayaa walaalahayga bishaare muusaxiife iyo farxiin muusaxiife ilyaas muusaxiife dhammaan reer muusaxiife oo dhan waxaan salaamayaa abareertay aamine sheekh maxamuud sidoo kale caruurteeda dhammaan waxaan kaloo salaamayaa e, gabadhaan adeerkaan u ahay e, basiimo xaaji muusaxiife oona aan aad iyo aad sanadkan u rajaynayo guul wacan insha allah iyo dhammaan inti magacii muuqaalkeed taqaanaba waan salaamaya
waan ku haybinayne ilaahay ha kaa dhigo adahogol daayisiyo magandhalaadu barwaaqale waan ku haybinayne ilaahay ha kaa dhigo adahogol daayisiyo magandhalaadu barwaaqale nimca la hadhsan dooniyo cawe lagu heshiiya leh nimca la hadhsan dooniyo cawe lagu heshiiya leh iyo hadaadeen qolaha weynahay iyo hadaadeen qolaha weynahay
magacaygu waa ayub nur maxamuud waxaan joogaa sad suudaan jubba Eh, daadiyayaasha barnaamijka aad baa idiin salaamay
waa tahay waddanka koonfur sudan aad joogtaa waa waddan weli xaaladiisa ay iska kufaakacayso bal sanadka cusub iyo aabka uu kuugu dhashay iyo waxyaabaha aad filaysa iyo sida waddanka gudihiisaba sanadka cusub looga soo dhaweynayo Eh, waddankan aisha sud sudan waxaa jooga soomaali aad u fara badan oo gaaraya ilaa iyo shan iyo toban kun oo muwaadiniin ah Eh, sanadkan si wanaagsan ayuu ugu bilowday si wanaagsan ayuuna ugu dhammaan doonaa haddii ilaahay yiraa Eh, soomaalida inta ku dhaqan guud ahaantooda eh, waxay u wada badan yihiin ganacsato eh, ku kala firiirsan gobollada dalkan Eh, sanad wanaagsan south sudan colaado ayaa laga sheegaa meelaha ugu colaadaha badan ayuu ka mid yahay bariga afrika marka sidee idii saameysaa colaadahaas maaragtay qabaalka u dhexeeya iyo kuwa siyaasadeed
Eh, walaal waddankan eh, sud sudan soomaalida aadka ugu dhaqan ee ganacsatada ah waxaa soo food saaraa ee, mararka qaar colaado u dhexeeya qabaa'ilada waddankan iyo ee, kooxaha dowladda kasoo horjeeda ee, si kale haddii loo eegana waxaa jira waddankan fatahaado sanadkiiba mar dhaca ama laba jeer dhaca ee saameeya ganacsatada ku dhaqan gobollada sida deegaanada waaw iyey iyo deegaano badan oo waddankan ah oo ee uu maro webiga buluugga ah marka een, markii loo eego soomaalida ganacsatada ee ku dhaqan deegaanadan jooga aad ayay xaaladoodu wanaagsan tahay ma jirto xaalado ee, amni darro ama ee, xaalado kale oo soo wajaha marka laga reebo cabashooyin gooni gooni ah oo ay mararka qaar ka ee, ka tabanayaan ee, ee, hay-adaha canshuuraha oo mararka qaar aad sare ugu qaada ee, dhaqaalaha laga qaado soomaalida ganacsatada
adigoo ka faa'iidaysanaya ayub sanadka cusub laba kun saddex iyo labaatan iyo barnaamijkan gaarka v o eda ugu tala gashay dhegaystayaasheeda jooga caalamka daafihiisa kala duwan yaad jeclaan lahayd inaad salaanto maxaadse jeclaan lahayd in aad tiraahdo dadka soomaalida ee ku dhegaysanaya Ee, ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa safiirka soomaaliya ee waddankan south sudan jubba cabdixakiin xaaji ee cumar camey iyo howlwadeennada howlwadeennada safaaraddan oo howl iyo xil weyn iska saaray Ee, si gaara waxaan ee, sareen hawada ugu marinayaa saaxiibadeeda ganacsatada ah ee jubba jooga khaasatan ee, deegaanka koyankoyo lagu magacaabo aad baan u wada salaamayaa dhammaantood adigaa mudan sanad wanaagsan mar kale ha idin wacnaado waa mahadsantihiin dhegaysto kale ayaa khad ku jira caash hadda oo maaragtay africa naga soo wacay Eh, magacaaga ku bilow walaal iyo halka aad joogto aad waa mahadsantihiin magacaygu waa cabdisamed axmed oo ku nool dalka uganda aad baa mahadsantihiin waana ku dhowahay eh, barnaamijka v o a ee sanafas cabdisamed eh, sanad wanaagsan ayaan ku leenahay mar kale marka eh, soomaali badan ayaa ku nool uganda marka ma min maaragtay soomaalidaasaad ka mid tahay dabcan marka ma waxbarasha u joogtaa ma maaragtay iska degan tahay bal noo faahfaahi
Een, aniga shakhsiyan ee waddankan waa ku noolahay qaxootiga ayaan ka diiwaan gashanahay islamarkaana dabcan wax waa baran jiray laakiin hadda wax ma barto oo
waayahay waa waddan dabcan soomaali badan ku nooshaho siyaabo kala duwan ugu nool yihiin sanadka cusub ee laba kun saddex iyo labaatanka maxaad jeclaan lahayd soomaalida ku dhegaysanaysa ehel qaraabo saaxiibo meel kastoo ay caalamka ka joogaan
dabcan soomaalida na dhegaysanaysa waxaan leeyahay sanadka eh, sanadkiisa khayr baan idin rajeynaya annaga halka wuxuu noogu dhashay dhibaatooyin badan oo sanadka hadda dhammaanaya laba kun labaatan iyo laba dhammaadkiisa waxaa si weyn noo saameeyey xanuunka tusaale ahaan ebola hore coronavirus baa u jiray taasina waxay caqabad ku noqotay nolosha dad badan oo qaxooti ah ama arday ama ganacsato soomaaliyeed oo waddankan ku noolaa dabcan waxaan rajaynaynaa nololtiyo hore ka duwan oo sanad eh, dhibaatooyin badan aanaanu marin in uu noo noqdo iyo guud ahaan dunidaba waa mahadsan tahay Eh, dhankii heesaha ma jiraan maaragtay ama ma jirtaa hees aad niyadda ku hayso oo aad jeclaan lahayd in dhegaystayaasha aad u soo qabato oo annana aan halkan ka ciyaarno
exactly waxaan jeclaan lahaa heestii eh, shay mire dacar ee ahayd bini aadam baan ahay bashar kulamidaan ahay Eh, really waxaan jeclahay heesaha ee qadiimiga ah een abwaan ee fannaankana si weyn baan codkiisa u jeclahay
bishaaradii naftayday bugto waxaan kuu soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa ilaa buurti daaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo badhan beledadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo boqday awga sidanahay bukaa socod markii baan talays yiri ilanay la'aanta
ذبحنا عن الكريوة بني آدم أتهي بشر كل ميدانهي بني آدم باتهي بشر كل ميدانهي نفكو باهماني barbarkaaga idhadaabo
waa tahay dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa ee dabaaldega sanadkan cusub ee labada kun saddex iyo labaatanka haatanna dhegaysto kale ayaa khadka ku jira walaal eh, xaggee joogtaa eh, adigoo ku bilaabaya magacaaga waa mahadsan tahay nuur eh, nuur bukhaari magacaygu waa liibaan maxamuud cabdijabaar liibaan qaran ama liibaan carays waxaan joogaa muqdisho waa dhagaystihii ugu horreeyey ee magaalada muqdisho nagala soo hadla liibaan eh, sanad wanaagsan wanaagsan en, sanadkan sanad loo loo aayo allah nooga dhigo sanadka hadda soo dhammaadoo kaleeto waxyaabo badan oo macnaha layaab leh oon macnaha aan aragnay oo ani ahaan en, iskaga bedelay xilliyada timeka oo kaleeto oo jiro inaan macnaha la wadaago v o a dadka waxay fiiriyaan time waqtiyada oo macnaha oo kaleeto xilliyada ee shaqada aadayan oo kaleeto xilliga quraacanayan oo kaleeto ani laakiin family ahaan ama aan shaksi ahaan taas way iga duwan tahay sababtoo ah waxay iga duwan tahay en, inaan fiiriyo en, xilligii timeka quraacdoo kaleeto subaxdii en, maxay ahayd xilliga shaqadoo kale in en, aan time ka dhigto diyaaradda hawada maraysa oo kaleeto xilliga soo maraysa aan quraacano mid kale hadday soo marto oo maxay ahayd oo aan shaqada kale aadno ilmaha dugsiga aadaan en, jadwal noocaasaan u degsan ilmihii ee dhaan xitaa diyaaradda waa soo socota dugsigii waa la gaaray midaa dhaaftay iyadoo qiici jiidaysa cashada qoraacda waa ka kacani dugsigii aaday ku leedahay gabar yaroo dhalay oo carare waaya anigana waa carara waa leeyahay saddexda labiyi toban bar fiyo markay soo galayso midaa soo marto maxay de fiyo waa xilligeys hawahaygaag markay dhehayso kale midaa soo marto waa kala cararnaa marka qof walba shaqadii dugsigaa loo kala cararaa marka diyaaraddina way soo mareen marka waaya marka markaas ilaa illigii time ay noo noqotay waayo ugu dambeyntii eh, ma jirtaa eh, hees aad jeceshahay oo aad maaragtay codsanayso oo dhegaystayaashana ay kula dhegaysan karaan hees aad u jeclaha waa jirtaa alla yarxama raaximiin waxaan jeclaan lahay inaan dalbado en, yaxya heestii allah u naxariistay fanaanka weynaay en, allah godka u nooriye cabdi tahliil warsame heestii yaxyax insha allahu inaa dadka soomaaliyeed meel kasii joogaan ay gula dhegeystaan ay gula raaxaystaan sanadka cusub awgeed yaxyax iyo xishood baa igu yurursadaayo jacayligu iyo to'ay baa ii yeedhanaaye iyo ugaadhaan xeryahaw yagleela iyo ugaadhaan xeryahaw yagleela yaca iyo atoora anyamaarugdaata yaca iyo atoora anyamaarugdaata yuu qabaa aday baday yulqanka iyo taahe laygu kaa dulyooke wanaagana mayshide yuu qabaa aday baday yulqanka iyo taahe laygu kaa dulyooke wanaagana mayeshe sidedii layaabtaa layaabtaa sidedii layaabtaa layaabtaa layaabtaa layaabtaa yumbaadi gelise sideed iila yaabtaa hiyoon baad igelise allah u naxariisto fanaanka cabdi tahliil warsame dhegaystaha soo dalbaday heesta iyo dhegaystayaasha kaleba waxaan filayaa inay intaas kaga filan tahay heesta yaxyax iyo xishood baa igu yuurursaday weli waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkan ugu talagalnay sanadka cusub ee laba kun saddex iyo labaatan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa muddo soddon sano ka badan ku nool qaxooti soomaali ah oo qaarkood ay caruurtii ay ku dhaleen ay caruuro kusii dhaleen bal aan qadar idiin kala dhex baxno wariyaha v o eeda ee xeryaha dhadhaab axmed cabdilaahi jaamac sanad wanaagsan waxaan ku suganahay xeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada xagardheer qaar ka mida dadka ku nool xerada xagardheer ayaan rabaa inaan la hadlo waxaan ku bilaabayaa gabadhan magacaaga magacayga oo saddexan waayaan maxamed cali ayaa sanad wanaagsan baa inoo bishay ee meeqa sano oo kan ka horreeyey ayaad ku soo dhoweysay xeryaha qaxootiga waxaan imaaday xagardheer labadii kun iyo saddexii tobankii ilaa haddaan joogaa sannad walbana wuu iigu dhalanaa wuu iigu dhammaanaa Ee, sanadkan cusub muxuu kaaga dhigan yahay maxayse yihiin qorshayaashaada sanadka cusub sannadkan cusub waxaan jecelnahay inuu sannadyadii hore uu nooga fiicnaado uu nooga wanaagsanaado caqabad badanaan kala soo kulannay sannadyadii hore marka waxaan rabnaa sannadkan sannad wanaagsan oo wacan oo lagu baraaro oo lagu reesto inuu noo noqdo waa gartay yaad salaamaysaa sanadka cusub dartiis waxaan salaamayaa dhammaan soomaali maxamed inta muuqaygii magacayga taqaano khaasatan waxaan salaamayaa walaashay faadimo maxamed cali oo joogta nairobi waxaan salaamayaa walaalkay axmed maxamed cali oo jooga ameeriko dhammaan inta i taqaano oo dhan sanad wanaagsan sannad la mid ah oo wacan oo wanaagsan ninkana waxaan la hadlayaa ninkan odayga magacaago saddexan igu bilow anigoo layihahda maxamed cabdilaahi ducaalo ku magac dheer suldaanka oo xagardheer magaalada layihahda xagardheer jooga aad baa u mahadsan tahay ee sanad wanaagsan ka inoo bishay ee marka hore meeqa sanaa ku soo dhoweysay xeryaha qaxootiga xeryaha qaxootiga waxaan ku soo dhoweeyey toban sano oo hore sanadkanna insha allah waa soo dhoweynaynaa ilaahayna khayrkiisa hana siiyo iyo dheeftiisaba sanad waliba hoodadiisa iyo iyo barwaaqadiisu wataa marka nimcadiisa waa sanadkan insha allah alla nagama qadino waa noo bilaaba maxaa sanadkan ee rajaynaysaa qorshayaashaada sanadka cusub maxay yihiin sanadka cusub waxaan rajaynayaa qorshaha ilaahayna meel buu yaalla kii alle waa meel laakiin kii aniga aan rajaynaya waxa weeye sanadka cusub inaan xerada qaxootiga ka baxo meel uun aan uga baxo oo aan haddii la yidhahdo danahayga aan ka gaadho aan muddada sano iyo tobanka sana usoo usoo samreeyey waa gartay yaad salaamaysaa fursaddan ay ku siisay v o eeda darteed yaar talkana ka salaam waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed madaxweynaha ka kenya ka soomaaliya dhammaan dalka aanu joognay maga- aanu nagu soo dhoweeyey qaxootiga laftiisa dadkiisa iyo ummaddiisaba aad baan u soo dhoweynaya waana salaamayaa soomaali weyn meelay joogtaba waa salaamaya hal noolaatana waa leeyahay walaal axmedoo magacayga waa yaasmiin cali xasan oo ku nool xerada xagadheer Ee, yasmiin sanadkan ku hadda inoo bishay meeqa sano oo ka horreeya aad xa- yaa xagardheer kuugu dhashay aad ku soo dhoweysay hooyaday aniga aabahey nkay soo galeen anigaa liigu dhalay aniga shan cunugaan ku sii dhalay walaahi weligeenna wax maxaa lii jirata oo nabaddaas iyo nabadgelyadaas iyo caafimaadkaas ma ogiyo wax oo caqabad kaleeto aan kala kulanna ma jirto waa gartay sanadkan cusub muxuu yasmiin kaaga dhigan yahay maxayse yihiin qorshayaashaada sanadka cusub wallaahi sanadkan horta sanad walbo suu ilaahay ku keena unbay tahay sanadkaana cusub suu ilaahay ka dhiga unbaan rajaynaynaa sanadka cusub dartii yaad halka salaamaysaa saxaab qaraabo saaxiib wallaahi waxaan salaamayaa abo soomaali maxamed meel walba ay joogaan inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano Ee, haddana waxaan la hadlayaa yarkan dhallinyarada ah ee walaal soo dhowow magacaaga oo saddexan sanad wanaagsan magacaygu waa saciid cabdirashiid diiriye meeqa sano oo ka horreeyey sanadkan inoo dhashay oo ka ayaa kuugu dhashay xeryaha qaxootiga dhadhaab Ee, ku dhowaad sanadkani waxaa igu dhashay ilaa iyo labaatan sano because inta waan ku dhashay waan ku koray ilaa iyo harka haddaan waan kusoo noolahay intaan waan ku noolahay sannado kan kuwaan ka badan oo ka horreeyena waa iigu dhasheen sida hadda uu kan iigu dhashay oo kale insha allah waxyaabo badanna way iska keen bedeli doonaan saan rajaynayn insha allah sanadkan cusub ee muxuu kaaga dhigan yahay ee maxayse yihiin qorshayaashaada sanadka cusub runaantii qorshayaasha sanadka cusub way badan yihiin waa sida inaad inaan jaamacadda aado oon wax barto iyo inaan dalka dibaddiisa aan wax kusoo bartaan rajaynaya insha allah fursaddan ay ku siisay v o eeda ee, oo sanadka cusub dartiis yaa rabtaa inaad salaanto waxaan salaamayaa dhammaan asxaabtayda anigoo aanan kala qaadaynin iyo ummadda islaamka ah meel kastoo ay joogaan dhammaantoodba si- sidoo kalena waxaan salaamayaa waalidiinteyda si khaasa weliba Een, waanad ku mahadsantihiin maadaama aad siiseen waxaan ugu dambaysiinayaa salaanta een, v o a oo isiisay fursad aan ku salaamo dadkayga kulana wadaago fikradeyda insha allah waa mahadsan tahay sanad wanaagsan wanaagsan oo wacan insha allah haatanna aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heestani dabacsan oo ay ku wada luuqaynayaan maxamed biike iyo ugbaad aragsan
sidii xuulal cayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xarleen loo xambaarshay
بدل حرف ساكن أوه.
sidii xuura alcayn xaqiiqada madii xubintii kastaba qurux lagu xareey loo xantoobshaye
أحبتيس هذا أحرف ساقي
xishadiyo midii xad asluubta wacan ku xayndaabane xaragadaas turan ku xijaabane
xildhibaan rago xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo dhaqan xeeriye
asalaamu calaykum magacayga waa firdoosa aadan idriis waxaan ku noolahay xerada xagadheera xagadheera waxaan joogaa aan ku suganahay muddo adiyo toban sano ku dhowaad alxamdulilaah waxaan rajaynaynaa bashbashii barwaaqi inuu noogu dhasho sanadka cusub maasha allah walaahi hamigayga lama soo koobi karo waxyaabaha aan ka damacsanahay niyad ahaanteedana wax la soo koobi kara ma ahan insha allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynayaa si wacan inuu noogu dhammaado miyaad salaamaysaa sanadka cusub awgiis waxaan salaamayaa saaxiibada ee abshiro waxaan salaamayaa caruurtayda maxamed carafaad sumaya cabdikaafi siciid jaamac waxaa kaloo salaamayaa cabdilatiif cabdikaafi siciid jaamac dhammaan ehelada iyo qaraabada maasantahay sanad wanaagsan wanaagsanoo wacan magacaaga sahre cabdi maxamed aa lidhahaa waxaan joogaa labaatan iyo shan sanaan jooga xagardheer weligay meel uma dhaafin waxaan jeclahay horumar inaan gaaro meesha ilaah ii qorana aan rajaynan inaan gaaro waxay muslimiinta meel walba ay joogaan aan salaamayaa si gaara waxaan salaamaya walaalihii cambiyo xaliimo cadeey saynab waxaan salaamaya sacdiyo dhool mahad faarax farxaan alka la dhahaa walaalihii aan salaamaya ayagana muslimiinta dhammaan adi qaas ahaan aan ku salaamaya Haye, sanad wanaagsan sare wanaagsanoo wacan Ah, iminkana waxaa la hadlayaa mid ka mid a fanaaniinta xerada xagardheer ee soo dhowa cabdulaahi magacaago saddex naga bilow cabdulaahi weheliye canshuur sanad wanaagsan laba kun saddex iyo labaatan baa inoo bishay ee, meeqa sano oo kan ka horreeyay ayaad kusoo dhaweysay xeryaha qaxootiga oo halka ugu bishay Een, sanadka shan iyo tobanaad baan joogaa insha allahu kheyr baana rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo nabadna ilaahay waa nagu siiyey Een, sanadkan hoodii nasiib midka ilaahay nooga dhiga inuu noqdo dalkeennuna uu nabad ku noqdo meel walba oo aan joogno ilaahay nagu nabad yeelo kii horeetana ilaahay annaga uu nabad buu nagu siiyey laakiin dad badan baa nabaddaas nala wada qabin waxaan salaamayaa marka ugu horraysa oo dunida iigu qaalisan hooyaday macaan xaawe yuusuf gabdhahayga khatre iyo fartuun wiilkayga maxamed amiin iyo hooyadiis xamdi Een, odayga dhalay xamdi waan salaamayaa oo saaxiibkay ah marna aabbahay ah aaba maxamed rashiid asagana waan salaamayaa hooyo qamar sidoo kale waan salaamayaa Een, walaashay farxiyo walaashay shukri walaashay faadumo dhammaan carruurtaan abtiga u ahay sanadka cusub aawadii ee, maxaad rabtaa bulshada inaad eh, u soo gudbiso maadaama aad nin fanaana tahay Een, hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa hees aan aad u jeclahay inaan ma aragtay heestaas aan meesha ka tuuro ayaan maqashii allow annagoo isku duuban allow dan wadaagna aan nahay allow durduradu ragmanayaan allow dalaagiina noo baxay allow allow allow allow duulaxaa sidaa jira allow allow allow allow dabku shiday barwaaqe allow allow allow allow dembi dhaafna siiyo allow dembi dhaafna siiyo allow dalka nabad ku soo celi sanad wanaagsan mar kale waxaan dib idinku celinayaa caashucuud iyo nuur bukhaari oo ku sugan stuudiyaha v o a ee magaalada washington mahadsanid axmed sanadka cusub ee laba kun saddex iyo labaatan waxaan allah subxaana watacaala ka rajaynaynaa inuu nooga dhigo sanad khayr leh iyo kan ugu guulaha badan nolosheenna kulla caam wa antum bikhayr meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ugu talagalnay dabaaldegga sanadka cusub ee labada kun saddex iyo labaatanka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashucuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur mar kale ayaan idin leenahay sanad wacan oo wanaagsan allaha nooga dhigo mid khayr leh oo barakaysan bashbash iyo barwaaqo nabadgelyo
ilaahay ha kaa dhigo arjahu oldaansiyo habendhalad barwaaqale nimca la hadhsan dooniyo awalagu heshiiyale
barnaamijkaasi dhegaystayaal gaarka ah waxaa si wada jira halkan nooga soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo cashe ibraahim aadan cashacuud waxaadna kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a sanad wanaagsan galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal haddana daqiiqadaha idaacadda nooga haray waxaan idiin dul marayaa qodobada wararka caalamka ugu waaweyn ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaano macawisley ayaa maleeshiyada al-shabaab kala wareegay gacan ku haynta magaalada masagawaay ee gobolka galgaduud sida ay baahisay warbaahinta dowladda soomaaliya jenaraal cali gacmadulle oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa xaqiijiyey in ciidamada huwanta ah ay dagaal la galeen maleeshiyada al-shabaab halkaasina ay ka saareen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa in maalmihii ugu dambeeyeyba waxa ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen deegaanada hoostaga masagawaay waxaana ay noqonaysaa magaaladii ugu dambeysay ee laga saaro gacanta kooxda al-shabaab hore ayaa kooxda al-shabaab looga saaray inta badan deegaanada gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan laba nin oo hubaysan oo watay mootobajaaj ayaa jimcihii rasaas ku furay bar kontarool oo ciidamada masar ay ku leeyihiin bariga magaalada qaahira halkaasi oo ay ku dileen laba askari iyadoo qof kale ama muwaadin kalena uu ku dhaawacmay sida ay sheegayaan in wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo agaasinka amniga ee magaalada qaahira labada askari oo kale ayaa waxa ay ku dhaawacmeen bartaasi kontarool ee magaalada ismaaciiliya wararka ayaa intaa ku daraya in mid ka mida dableyda la dilay halka mid kalena oo labaadna uu baxsaday isagoo caawimaad ka helaya rag kale oo goobtaasi ku sugnaa ciidamada ukrain waa ciidamada cirka ee ukrainna axadda maanta ah waxa ay sheegeen in ay soo rideen ilaa afartan iyo shan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo ay ruushka ku weerarayeen magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi ukrain duqeymaha oo dhacay habeenkii axadda ee xalay ayay moscow gantaalo iyo diyaaradaha droniska ah ee ay farsamaysay iiraan ku beegsatay caasimadda kiif iyo magaalooyinka kale ee ku yaala ukrain ciidamada cirka ee ukrain ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in nidaamkooda difaaca gantaalaha uu burburiyey afartan iyo shan diyaaradaha droniska ah ee iiraan ee loo yaqaano shahiid saddex iyo toban diyaaradahaasi ka mid ah ayaa la soo riday saacado ka hor inta uusan sanadka cusub bilaaban halka soddon iyo labana la soo riday marka uu sanadka cusub cortay kadib ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaar waa ciidamada cirka ee dalkaasi ukrain mas-uuliyiinta ukrain ayaa sheegay in diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ay gaareen goobihii ayaan sheegin in diyaaradahan ay gaareen goobihii lagu duqeynayey weeraradan ayaa yimid xilli duulaanka madaxweynaha ruushka valadimir putin uu galay bishiisii koob iyo tobnaad luula da silva ayaa lagu wadaa in maanta oo axad ah markii saddexaad loo dhaariyo madaxweynenimada brazil xaflad uu ka maqnaan doono madaxweynaha xilka banaynaya jair bolsonaro taasi oo hoosa ka xariiqaysa kala qaybsanaanta qutada dheer ee uu dhexlayo hogaamiyahan dhinaca bidixda xafladda caleemasaarka luula oo toddobayo toddobaatan jir ah ayaa imanaysa waxyarkayar waa wax ka yar shan sano kadib markii loo xiray eedo musuq maasuq oo markii dambe meesha laga saaray ilaa siddeed kun oo ciidamo booliisa oo ay ku jiraan in ka badan kun booliiska federaalka ah ayaa sugaya amniga xafladda caleemasaarka madaxweynaha tallaabadan amniga lagu adkeenayo ayaa timid kadib markii qof taageere u ah bolsonaro toddobaadkii hore loo xiray gaari booyad ah oo laga soo buuxiyey walxaa qarxa kaasi oo la dhigay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee brasilia qorshahaasi oo uu qofkaasi ku sheegay in ujeedku laga laha uu ahaa in foodo laga kiciyo dalkan ku yaala koonfurta ameerika bolsonaro ayaa jimcihii ka tegay dalka brazil isagoo u duulay gobolka florida ee dalka maraykanka halkaasi uu doonayo inuu ka fogaado in uu xilka ku wareejiyo ninka cadowgiisa ah ee xilka kaga guulaystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi dhowaan ka dhacday warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana dhinaca kalma haysa
jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhalrogi jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabtaa soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabtaa soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde ballinaan ku dhirado ballinaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulantee hadhan taalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulantee hadhan taalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
amba dhigu kama fulo dambal wada hadeerka oo sidan dhaxal u yeesho amba dhigu kama fulo dambal wada hadeerka oo sidan dhaxal u yeesho ay dhexdagay ma guure waxaan dooni ka cunaa danda nansi ay dhexdagay ma guure waxaan dooni ka cunaa danda nansi
heestaasi dhoof oo ay si wada jira ugu luqaynayeen allaha u wada naxariistee maxamed axmed kuluc iyo xaliima khaliif cumar magool ayaa gebagabo u ahayd idaacaddii galabnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo
dhulku taako taako dhararti dalaalimo malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhoweeye ku dhow